inuu keenan lama rabo shaygaa u kiraystay waxaa la doonayaa wuxuu u kiraystay inuu ku falo sameeyo ama wax la mida ama wax ka hooseeyo baashaa sarreenka ah buu u kiraystay inuu ku beerto dhulkii wax iyada la mida ama wax ka hooseeya oo xagga dhulka ila dhulkaa waxa lagu beerayaa shay baa xiidda dheer iska yeelan kara shay baa qodaal badan u baahan kara waxaa la rabaa markaa inaan waxa u kiraystay wax uga dhib badan inaanu ka beerin lama ogola marjicun had iyo goor wuxuu isaga noqonayaa asxaabuulkhibra dadka khibrada leh oo beerahan iyo waxaan yaqaana ayaa marka ay arrintu u noqonaysaa oo dee wax kastoo la kiraysanayo wixii loogu talagalay in loo kiraysta weeye ama wax la mid ama wax ka hooseeya oo hadduu maalan gaari kiraysto oo yidhahdo hebelo gaadhiga maanta ayaan kaa kiraysanaya furaa isii oo meel heblaayaan ku tegayaa rakaab dad waxoogaa baanu israacaynaa waxaan bannaanayn inuu alaab ku raro oo dee curfigu waxa weye qofkii inuu gaadhigii ka kiraystay furiina siiyey isagii iyo dee wuxuu ku qaadanayay maaragtay ee shaksi ahaan oo shaan u raaca dhib male laakiinuu markaa xamuul iyo alaabo ku raro waxa weeye waa waa sax maaha waayo waxaa laga yaabaa dee alaabta culaabtaa la saaray inay ka bedelaato xagga maaragtay waxyeellada ee maaragtay dee qof iyo laba iyo wax fuulayo oo kale sidaa darteed ba waxaa la rabaa inuu qofku wuxuu guriga u kiraystay guribuu kiraystay inuu dego oo reerkiisa dejiyaa u kiraystay waxaan bannaanayn inuu markaa ganacsi ka sameeyo dukaanma uu ka furo hudheella uu ka furo waa inuu marka hore waxa u kiraysanayo waa in markaa dee uu sheegaa la isla ogyahay hadduu marka hore hudheel baan ka kiraysan ka samaysanaya wax dhiga male marka waxaa la rabaa un waxaa uu u kiraystay wax la mid ah dukaan buu u kiraystay oo maalan maaragtay ama bakhaar nooc kaleoo dukaana oo aan markaa isaga ka dhib badnayn waa iska caadi bay noqonaysaa hudheel buu u kiraystay wax kaloo ka fudud inuu markaa geliyo wax dhibaataa male degsiimuu ugu talagalay degsiimo reer yar dego iyo inuu hudheello oo maantan wax lagu karkarinayo farqi baa u dhexeeya marka waxaa rabaa waxaad u karaysatay ama wax la mid ama wax ka hooseeya saasaad manfacadii ku obsanaysa aw liyarkaba arkaba milahu aw amase istaajara wuxuu kiraystay daabbatan daabbo wax la fuulo ayuu kiraystay liyarkaba inuu raaco darteed ayuu u kiraystay arkaba waa gaadid waa yeelaa ama waa saaraa milahu isagoo kale mid isagoo kale ah ayuu markaa dee uga dhigaa yaani uu saaraa beddelkiisii oo manfacadii buu oofsanaya marka cid kalena waa siin karaa laakiin waxay leeyihin milahudaas waxay noqonaysaa xataa waxay ka hadlayaan oo ay leeyihiin xagga maaragtay naaxidda buuraanta xagga maxaanku hay nixaafada iyo caatanimada xagga dheerarka xagga gaabnida yaabaa laga eegaya oo markii dee neef tulid ah buu ahaa moogtay waxa maaragtay raacayay oo awr baa la kiraynayaa marka waxaa la rabaa haddii uu awrkii u kiraystay markuu raba inuu manfacadii oofsado mid kale inuu ka oofsado waa saari karaa kaa kale markaa uu isaga beddelkiisa ka dhigay ila waxaa la rabaa neefku waxa yeelaya lama rabee marka isaga mid la mid ah milow ah xagga maaragtay culayska xagga dheerarka xagga saasoo kale wain jaawaza almakaana aw makaana almuqtaraa ilayhi lazimahu lmusamaa wain jaawaza hadduu gudbo qofkii wax kiraystay almakaana meeshuu u kiraystay hadduu ka gudbo makaankii almuqtara ilayhi meeshii loo kiraystay hadduu dhaafo lazimahu kaa waxaa ku laasimaya almusamaa shaygii la magacaabay fi lmakaani yacni meeshii loo magacaabay iyo wa ujratulmili ujratulmili waxaa la yidhaahdo isagoo kale waxa la siiyo ayaa ku laasimaya lizaa'idi liajli zaa'id ziyaadadaa meeshii la magacaabay dhaafsiisan ayay ujratulmiligaasina ugu sugnaanaysa wuxuu shaarixu qabanaya gaari buu maalan gaayid buu kiraystay wuxuu u kiraystay maalan inuu ku tago wuxuu leeyahay maalan judda oo kale daabad buu kiraystay maka ayuu ka soo kiraystay ilaa jidda marka jidday dhaaftay buu ku leeyahay oo meeshii uu kirada ugu talagalay dee buu dhaafay marka caynkaa tahay horta wixii musamaha ee magacawnaa meeshii oo ilaahay juddaa horta waa bixinaya intaas ziyaada u dhaafayna ee gudbayna wuxuu bixinaya markaa ujratulmisl oo intaasoo kale maxaa laga qaata dee gaadhigoo kale dee way iska noqonaysa gaadhiga ninkii shitaal baa kaga baxaya howlaha kaga baxaya safarka wuxuu uga karaysay magaala heblaayo magaalo kaloo magaalada keshaysu ku tegey de waxaa laleeyahy magaaladii aynu aan u kala karaysanay gaadhiga qiimaheedu waa intaa intan u kala karaysay aad bixinaysa intan ziyaadaad ku darsatay aad soo gudubtayna waa la qiimaynaya waxaa laleeyahay markaa dadka haddee goor dee wax kireeya imisaa lagu kala qaataa intaana intaa bixi intaana baa laleeyahy mar hadduu soo dhaafay meeshii waayo wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan tacjiilulujrati kiradii in la dedejiyo iyo wa ta'jiiluhaa in dib loo dhigo ayaa iska bannaan dibu dhig iyo iyo ta'jiilin oo dedejinihi waa ijaaratu cayn shaygii cayntee la ijaarayey oo dee cayn iyo duma ayay kala hayde waxa weeye way ku bannaantay waxa ka hadlaan waxaa weeyaan qofkii haddii uu kiraysto meel shaygaa uu kiraystay goormuu ujrada mudanayaa bay isku khilaafsan yihin mataa yastaxiqa alajiiru alujra qofkan wax ijaartay qofkan mu'ajirkee wax ijaaray ujradii goormuu mudanaya mu'ajirkii haddii ay isku waafaqaan markay wax ku heshiiyaan waxay ku heshiiyaan wey iyadu gurigu ka kiraystay waxay ku heshiiyeen bisha bilowgeeda markaad guriga hadda markaad gelayso baad isiinaysaa maxaan ku dhaha ii qadimaysaa kiradii khalaas waxay ku heshiiyeen wey almuslimuuna calaa shuruutihim laakiin marka hore waxay isku khilaafsan yihin fuqahadu ijaarka qofkanima wuxuu ku milkiyayaa heshiiska heshiiskan ay galeen oo markii heshiisku dhacay ma markaasuu mutay ninkii maxaan ku dhahdaa kirada lahaa guriga lahaa ama gaadhiga laga kiraysa ama saasoo kale mise wuxuu mudanayaa marka uu oofsado manfacadii halkaasay isku diidan yihin shaaficiyadoo kale iyo aimada waxay leeyihiin waxa wixii caynoo oo dhan waxa weeyaan caqdigay heshiiskay ku mudanayaan oo mar haddii heshiis dhaco wixii ninkii waa leeyahay oo waa mutaysta oo dee mar haddii furiina lagu wareejiyey gurigii lagu siiyey ninkan xaqii heshiisna dhacay heshiiskaa dhacay wixii lagu makaniyey ninkan horta waa mutaystay oo xaqii waa mutaystay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud waa kaa layihi subxaana wa tacaala qolyo kaloo xanafiyada iyo maalikiyadii waxay leeyihiin caqdiga ku mudan maaye wuxuu mudanayaa oo shayganba wuxuu u mudanayaa bay ku leeyihin shay-an fa shay-an si tadriijiya ayuu waxaan u mudanaya ninkii gurigii waa ka kareeyey marba dee markaa ayaamaha gudbayay intii uu intifaacsadayba wixeed waa mudanaya wixeed waa mudanaya marka waxa weeyaan intifaacsigaa manfacadii laba maalmood ku jira saddex maalmood ku jira afar maalmood ku jira marba shay-an fa shay bay wuxuu waajibayaan oo dee hadhowta haddii bisha uu ka baxo bartankeedii oo kale intii uu maaragtay intuu intifaacsaday baa lagu yeelanaya bay saasay iyagu ku wadaan qolyahan kalena waa markaa masale khilaafiya laakiin khilaafka waxaad moodaa ee waxaa noqonaysaa ninkan wuxuu waa mutaystaa haddii isagu marka aanu fursadiina iska luminna oo muddadii ay dhammaatana dee wixii waxa weeyaan waa lagu yeelanaya mudashada macnaheedu maaha isagoon wixii intifaacsanba inaan maxaan ku dhahdaa isagoon intifaacsanba in wixii laga qaadayo ee waxaa weeye waa markan buu qaadan karaa baa loo jeeda markan buu qaadan karaa oo xaq u leeyahay lacagtii maardii heshiiska dhacay waa la siin karaa oo haddii markaa meeshuu galo wax isbeddelaan dee wax waa iman karaan oo xaggiisay ka timaadda ninkii mu'ajirkaa wax ka yimi marka waxa weeyaan bay leeyihin masalan shaaficiyadoo kale waa samanka mabiic oo kale ninki waxbaad ninkii ka iibsatay alaabtaas waa imise waa intaa isii hoo lacagta ama sadaaqii oo kale ula mid yahay meherkaa weyneeda sadaaqeedii waa la mehersaday dee waana la hormarin karaa meherkii waa la iska dibdhigi karaa sida maalan dee wixii la kala iibsanayaba loona hormarin karo wixii hoo ama se igula hoo dhawaan bixinaya macnahaas markaa waxaad mooddaa inuu macno saxa noqon karo oo la odhan karo maaragtay horumarinta iyo dhib intaba waxa weeyaan waa wax maftuux oo bannaan weeyaan oo lagu heshiin karo waayo wuxuu yidhi fain alaqa hadday idlaaqaan ujradii oo yaani waan kaa kireeyey aajartuka haada daar oo kale gurigaasaan kaa kireeyey haddii la idlaaqo tacajalad yani way hormara way degdegaysaa hadee waa sida madhabka marka asalka u ah oo ijradii marka waxay noqonaysaa shay maxaan ku dhahdaa sugnaata ay noqonaysa wayajuusu waxaa bannaan fii ijaarati dimmati dimmadii la ijaarayey tacjiilu manfacati manfacadii in la dedejiyey iyo wataajiiluhaa dibudhiggeedii waa bannaanaanaya oo yacni waxaan dimmadaada ku laasimiyey inaad alaab iyo qaadid oo maarata saas iyo saas iyo saas marka wax caynaho markaa lagu heshiye ma jiro cayn la kiraysta waxay waxaan adii qaadi baan rabaa waaya marka wix isagaa waa tan nidhi xitaa qolo kaloo gaari ka keeni karaa ama meel kaloo ka keeni karaa wixii noocaasa dummaa la yidhaha dummada inuu wax ku kireeyo marka taasoo kale waxa weeyaan way bannaan tahay buu leeyahay tacjiilu manfaca manfacadii in la dedejiyo dee ninka wax laga kiraystay in hool la yidhaahdo oo la yidhahdo marka kharashkii la dhiyo loo dhiibo yacni maaragtay oo hore loogu dhiibo waataynu xoogaa nidhi salamka ay u wareeg tahay iyo wataajiiluhaa dibdhigu labaduba iska bannaan yihin buu leeyahy wain talafat alcaynu almustaajaratu infasakhat fi lmustaqbal wain talafat hadday baaba'do alcaynu cayntii almustaajaratu la ijaartay wixii la ijaartay hadday baaba'aan infasakhat ijaaradii iyo kiradii waxay la kala karaystay way fasakhmaysaa fi lmustaqbali mustaqbalka way fasakhmaysaa wixii soo socda oo waayo dee maxalkii wixii waxaa tegey wixiiba dee meeshii ma joogaan maala ninkii gaari buu ka karaystay ninkii dee gaariga waxaa weeyaan waxa u karaystay ilaa maalan boosaaso ama magaalo fog buu u karaystay oo ay u socdaan gaarhigii jidka markuu mariy gaari kale ku dhacayba aba baaba'ayba dee ijaaradii talafti mustaqbalku markaa wuxuu u jeedaa waa inta dhiman ee wixii la intifaacsaday ma ah yacni wixii mustaqbal ah oo muddada intaa ka hadhay ah masaafadaa dhiman ah ee soo socda ah intaasi fasakhantoo kala khalaas dhammaata markaa ninkii muxuu mudanayaa ilaa halkaa uu dee gaadhigii ku gaadhay ee maaragtay ay hawshu noqotay intaas uunbuu mudanaya intaasuu mudanaya waayahay oo wuxuu kaloo leeyahay maalan wuxuu soo qaadanaya hawadii haweene u kiraysto khidmo uu yidhaha waa ku siinaya masaajidkii markaa masaajidkii xaadh oo ay xaydo oo dee waa timadakuna ku socday markaa inaan xaydadii masaajidka gelaynin mise qowlka jumhuuree waxaa weeye marka inaan dee khalaas mar haddii aanay hawshii masaajidka qaban karaynin faskhi baa dhacay marka oo waxaa weeye dee inay ijaaradii baabaaday caqligaasi waa fasakhmay wain tacayabat wuxuu yidhi wain taayaba tacayabat takhayala wain tacayabad hadday ceebowdo oo macnaha ijaaradii shaygii kala ijaartay ceeb wax lee meesha ay timaaddo takhayara ninkii wax kiraystay khiyaar iyo door buu leeyahay khiyaar iyo door buu leeyahy oo hadduu doonana wuu fasakhayaa hadduu doonana wuu baaqi yeelaya mar haddii meesha ceeb ay jirto laakiin waxay leeyihin ceebtaasi maxay noqonaysaa waa ceeb maalan inaan wixii la intifaacsan ceeb keeni karta weeyaan shaygii intifaaci muctaadkaa sida caaliga wax looga intifaacsanayay inaanu intifaacsan karayn waa ceeb keeni karta oo markaa dee qofkii wax kireeyey inaan u degdegin maalan dee gaadhiga hadduu uu la socday cabaar markuu yar socday uu xumaaday laakiin isagu markiiba uu inta hoosta ka galay wixiisi hagaajistay dee waxa weeye ijaarada siba u soconaysa ila wixii markaa tadaarug baa dhacay oo laga gaadhsiiyey markaa heshiisku waa soconaya mar hadduu isagu wixiisi hagaajistay oo dee bogsiyad oo layn intifaaci markaa uu socday marka laakiin haddii wixii ay xumaadaan dee waxa weeye khiyaarka waxaa yeelanaya markaa ninkii wax kiraystay isagaa markaa khiyaarkii leh oo inuu dee fasakho iyo inuu maxaan kula ijaaradii baaqi yeelo oo yidhaahdo war haddii gaariga waxaad bale waxa noo keen gaari aan kala raacno annaga dee xoolihii waa bixinaynaa si ijaaradii waa sidiiba caqdigii noo yahaye bal wax raadi wax kaloo aan dee ku socono wax doon ama inuu yidhahdo hawshii noo dhammaatay macasalaama meelo kale annaga haddanaanay qabsanayno caqdigii noo dhammaa ila heshiis baa lagu jiraa oo dadka waxay ku heshiisiin waaye fain kaanat alijaaratu ijaaradii hadday tahay fi dimmati dimmada hadday tahay waqad talafat alcaynu baa meeshaa u qadaran cayntiina marka ay talaftay waayahay amay caybaysan tahay lam tanfasikh waxaa weeye fasakhmi mayso walam yatakhayar doorna ma laha ninkii wax kiraystay bale lahu lilmuktari waxaa u sugan dalabu badalihaa bedelkeeda inuu dalbo ayuu markaa u sugan uu leeyahay liyastawfiya suu oofsado almanfacata manfacada suu oofsado waa dee shaygii macquul calayga lagu heshiiska ahaa dumaduunbuu ahaadoo ninka wuxuu hi waxaad ii keentaa bal maanta inaad maaratay geysa ayaan rabaa magaaladaas hiblaayo inaad halka aad bal gaadidiya wuxuuna aad ii raadiso waayahay buu hi anaa kow marka ina halkaa khalaas hawlgal buu markaa sameeyey waxaa weeye gaadhigiisuu soo qabtay waa kiradii waad raacday markuu meel mariyeyba gaadhigu waxay samey awalba dee cayntan gaadhigan iisoo qabamayhayn iyo kaa kaman kaa karaysanaya mar hadday dumada ahayd oo isagaa u dirsatoo tii waxaan rabaa inaan meesha ay geyso uun kharashkana maxaan bixin intaa isaguna gaadhi ama gaadhibuu nin ka soo qaaday ama kiisibuu keenay gaadhigii baa cilla ku timi meel bay arrintii dhacday markan oo kale mar hadday dumada tahay waxaa weeya caqdiga fasakhbi maaye waxaa la leeyahay waxaad keentaa ilaa awalba gaadhadaa keenoo heshiisku saasuu ahaaye wax lagu taga keen wax lagu taga keen oo tii hore waxoogaa bay ka yarduwan tahay ay wuu dalbaya allaahuma inuu dee isagu markaa idhaahdo waxna ma hayo waxma islama hayo keeni maayo ragga caniguma jiraan idigu ismaamula oo u fasaxa mooyaane laakiin asal ahaan isagu mar hadduu dumada marka hore laga karaystay oo yidhi adaanu kaa rabna inaad wax keentid haddana cilla timi isagun baa markaa fasakh meesha iman maaye wuxuu dalbayaa qofkii wax kiraystay wax manfacadii u intifaacsado meeshii gaarsiiyu keenaya dalbaya waayo wain talifat alcaynu cayntii hadday talaftoo baaba'do allatii cayntii istuujira lasoo kiraystay cala alcamali camal iyo shaqo loo soo kiraystay fiihaa ay maaragtay fi lcayni fii yadi alajiiri haabitatan xaalay tahay mid ku sugan fii yadi alajiiri ninkii ajiirka gacantiisa mid ku sugan ay tahay bay baaba'day aw amase alcaynu cayntii ayaa baaba'day cayntii almusta'jaratu la soo ijaartay fii yadi almustaajiri kii kiraystay gacantiisay ku baaba'day bilaa cudwaanin xadgudub la'aan iyo collaytan la'aan bayna u baaba'day lam yadmanhaa damaano qaadi maayo laba xaaluu ka hadlayaadoo mid waxa weeyaan nin baa la soo ijaartay maalan markaasuu waxaa intuu soo ijaartay waxaan rabaa inaad ii samayso koodhka inaad ii samaysaan doonaya ama sha marada inaad ii tosho ii samayso ayaan kaa rabaa waayahay marka maradiibu u samaynayad oo gacanta ku hayad oo waka ah oo fi yadil ajiir qofka ajiirka ah ayaa markaa waxaa ku sugan oo shaqaynaya oo maradii u tolaya ayaa alaabtiisii gacantiisa ay ku sugan tahay yadul ajiirka oo markaa keensaday gurigiisiibuba u keensaday maalan si ugu tolo u hagaajiyo ama meel gaaruba ugu yaal kaas waa mid amase ninka wuxuu kiraystayba waa mid kale eh cayn buu kiraystay cayntaas waxay noqon kartaa maalan yacni guri buuba kiraystay daar buu ku jiraa intuu ku jiray bay daartiiba markaa duntoo burburtayba soo dhacay baashi hahaar baabu kaga baxay labadaa xaalood midna damaano qaadi maayo mar haddaan cudwaan iyo collaytan iyo tacadina aanu jirinna waxa weeyaan markaa damaano qaad waxa la yidhahdaa meeshii ma jiraan buuliya damaano qaad waxay ka hadlaan marka masale ah waxay yidhaahdaan waxa la yidhaahdo ajiir caam iyo ajiir khaas baa kala jira waxay isku waafaqsayn marka hore horta sideedaba ajiir caam maxaa la yidhahda horta marka hore ajiirka caamka ahi waa dadka maalan hawlaha hayo oo ummadda ka dhexeeya maalan dawaarla halkaa dharka ku tolaya ninkaa maxaan ku dhaha halkaa nijaaradda iyo qalabka biraha googooni halkaa ku haysta waa ajiir caamaa la yihahda hawl baad u imanaysaa waxa ii samee waxa ii farsame baad leedahay waxaa la isku waafaqsan yahay haddii ajiirka caamkii tacaddi uu sameeyo oo wixii loo dhiibay uu ama taqsiir gaabin gaboodfalaa ama xadgudub uu sameeyo isagaa daaminoo laga doonaya taas waa biitifaaq waayahay waxay isku khilaafsan yihiin haddaan tacaddi iman wax tacaddi xaggiis aanu ka iman xadgudub oo dayac laakiin farsamadii waayey uun baa si un baa wax meesha ugu yimaadeen maxay xaaladdu noqonaysa isku khilaafsayin qaar waxay leeyihin damaano qaad maaha qaar waxay leeyihin waa damaano qaadaya xataa haddii waxaanu isagu awood u lahayn xataa wixii hadday ku baaba'aan shaaficiyada iyo xanaabiladu waxoogaa way dhexdhehaysteen oo waxay leeyihiin ninka ajiirka caamkii wixii awooddiisa ka baxsana ku yimi cadow baa soo weerara meeshii qolaa burburisay daad baa ku yimi oo wixii qaatay gubasho iyo xariiq baa qabso dab baa qabsay isagoo aanu shaqa kulen magaalada in daraf ka soo galay alaabtii damka siiyey wixii noocaas ah hadday ku yimaadaan ninkii maryaha hayey ee dawaarlahay dad badan dharka u hayey ama ninkaa najaaradda iyo qalabkaa najaaradda waxaa haye ee maaragtay warshad yaroo waxaa haya iska noocyadu way badan karaan waa meesha caamkaee maaragtay farsamada laga qabto markii wixii noocaasi awooddiisa ka baxsan ay ku timaaddo damaano qaad ma aha wixii intaa ka sokeeyana waxa weeye wuu damaano qaadaya bay yidhahdeen waayo waxaa la ilaalinaya maslaxada caamka ah waa xifdan liamwaali lmuslimiin dadka muslimiinta amwaashooda si loo ilaaliyo mar hadduu ajiir caamayo dadka hore udhexeeya waxa weeye haddii la tasaahulo la yidhaahdo waxba la weydiin maayo waxay noqonaysaa inuu wax badan hadleeyo saas darteed waa la damaano qaadsinaya ajiirka khaaska waxa weeye nin hawl gaar adigu aad u dirsatay oo gurigaagu yeedhatay oo meelo gaar la tagtay oo saacad adiga mooy cid kalaan u shaqaynay ile ninkaas hawshaadina waaya hawlo kalena waaya dadka dhan buu ka dhexeeya ajiirka khaaska ah isagu waxaa leeyahy muddadaa oo gacanta waxaaga ku hayo wixii aan ahayn horta waa yadu ammaano wixaan taqsiir iyo tacaddi ahayn oo isagu aanu ku gabood farin ama dayaac xaggiisa ka yima ahayn ama xadgudub xaggiisa ka imaan ahayn waa yadu amaana yadu amaana hadday tahayna waxaynu ogeyn inaanu damaanaqaad ahayn damaanaqaad inahan marka hadda halkanna macnahaasunbuu ka wadaadoo dee ninkii la soo ijaartay ee camal loo soo ijaartay oo alaabtii gacantiisa ay ku baabaaday tacaddina aanu jirin cudwaananu jirin lama yadmana gurigii ninku ku jiray haddii dhibi ku yimaado wix isagu aanu geysan ee gurigaa u keenin damaanaqaad maaha laakiin hadduu gurigii isagu u dumiyo oo ciyaalkiisa ay burburiyaan oo halkan jajabiyaan daaqadihii jabshaan oo xaggan waxeeyaan waa hadda amar isaga laga doonaya guriga dadka islaamka in loo ilaaliyo ninka guriga uu dadka kaga jiro waa waajib sharci ah oo ammaanada in la ilaaliyo oo qof uu ilaaliyaa la doonaya wuxuu u geysto ee maxaanku dhahdaa jajabina ee burburina waxyeellaa isagaa daamin noqonaya waayahay wain maata hadduu dhinto axadu lmutakaariyayni labadii wax kala kiraysta mid ka mid a hadduu dhinto walcaynu walxaal alcaynu cayntii almustaajaratu la kiraystayna baaqiyatun mid baaqii ay tahay lam tanfasikh fasakhi maysto waidanqadat hadday dhammaato almuddatu muddadii hadday dhammaato lazima almustaajira kii wax ijaartay wax kiraystay waxaa waajib ku ah raddulcayni cayntii inuu celiyo wa calayhi korkiisa mustaajirkii waxaa ku sugan mu'natu raddi celinta kharashkeediina inuu bixiyo haddii waxaan celintiisa xisaabi ku baxay soo geyntii waxa weeye isagaa laga doonaya maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wuxuu leeyahay halka kan sida ijaarada iyo wax kala karaysigu waa caqdi laazimu tarafayn ah caqdiga kiradu wax kala karaysigu waa laazimu tarafayn labada dhinacba waa laazim buu ku yahay oo nina iskagama dhici karo ilaahu kii kale marka ay ku heshiiyaan waayahay ninkii ninkii gurigu ka kiraystay maalan waxa weeyaan midkood baa dhintay iyadoo dee markaa kiradii sideedii ay xaaladdu ay tahay maalan ninkii guriga lahaa baa dhintay la odhan maayo gurigii ninkii baa dhintay meesha ka carar muddada u dhiman maalan wuu dhammaystiranayaa bil bay ahayd ishaa dhammaato saasu kale oo haddaba ka bax la odhan maayo way horta dhammaystirtaa waxaa xilkiina qaadayo booskii taagan dadkii dhaxalka lahaa ayaa markaa booskiisa soo taagaya amase waxa weeyaan ninkii wax kiraystay baa dhintay sidoo kale isaguna waxa weeyaan dee dadkii dhaxalkooda lahaa dhaxalkiisa lahaa unbaa meeshii imanaya oo manfacadii dhammaystiranaya shaygaasina ha dhowto celintiisu laazim wuxuu ku noqonaya ninkii dee kiraystay wax kale inuu celiyo oo faraha ka saaro dadkii lahaa haddii xitaa kharash uu ku kacayo celintiisa isagaa laga doonaya waidaa caqada calaa muddatin waidaa caqada hadduu heshiis galo uu gunto calaa muddatin muddo hadduu heshiis ku galo mucayanaa ow mase manfacatin manfaca ayuu yaani maaragtay heshiis ku galay oo yaani karaystay manfacadaasoo mucayanatin mucayanaa oo fasallama ninkii wax kiraynaya uu dhiibo alcayna cayntii oo wanqadat ay dhammaato almuddatu muddadii ay dhammaato aw amada zamanun zaman baa tegey zamankaasoo yumkinu ay suuragal tahay fiihi zamankaa gudihiisa istiifaau lmanfacati manfaca ofsashadeed ay suuragal tahay istaqarrat alujratu ujradii way sugnaatay oo ninkii mustaajirkaa quyuuddaa marka la eego ninkii karaystay unbaa lagu leeyahay taa macnaheedu muxuu yahay ninkani wuxuu karaystay maalan daar buu karaystay bil waayahay bishii daarta u karaystay waxaa weeyaan furina waa loo dhiibey waa iska tegeyba aqalkina waa iska xidhay furi isagaa haysta aqalkii reer kuma soo rarin aqal gudihiisa maba gelin aqalkii furihiisa hoo waa kaasoo kuma banna waa la tusay wakaa aqalkii laguu banneeyey qafayuu dhag ku siiyey furina waa qaatay waa iska tegey laba bilood shan bilood buu iska maqnaa markaasuu warda gurigii kumaan intifacsanoo maan gelin furown baan meesha hayey waxaad yeeshaa taanga maxaad ii sheeganaysaa soomaalidana way ka dhacda in badan sheekada ka baxa shanta bilood iska bixi karada guriga bisha hadduu boqol dooraa shan boqoloo doolar baa lagaa doonayay caa loo bahan marka waa lagu leeyahay isagunbaa dee iska dayacada oo ila isagu u xidhan yahay manfacadii inuu oofsado yaa diiday mar haddaanu ninkii mulkiilaha u diidin isaga ayaa iska lumiyey adigay kuu taallaa gurigii anuu furihiisa kugu wareejiyey adigaa meeshii furihii haystay meesha doonta la aad kharashkii waxaa lagaa doonaya kiradii taasi markaa waa toore waidaa caqada calaa muddatin waa meeshu ka hadlay waayahay waxay kaloo noqon kartaa maalan yacani wuxuu inuu beertaas oo kale dee maalan beer dhulkii buu karaystay dhulkaasu karaystay waxaan doonaya dhulka inaan beerta dhulkii gu wareejy dhulkii baa lagu wareejiyey zamanna dee wuu iska haystaa oo maaragtay manfacadii oofsan karo oo kaasoo de isagaa isagaan tallaabo qaadin oo muddo dheer baa iska dhammaatay oo aan waxbaba tallaabo qaadin ninkana dee dhulkii uu siiyey waa uu ka kiraystay waa sidiisba u haystaa waa sidoo kale iyadana waa laga doonayaa wawajaba waxaa waajiba raddul cayni caynta celinteedii ayaa waajibaysa oo dee manfacadii way tagtay marka waxaa weeye isagunbaa dee hadhowta inuu celiyo cayntii laga doonaya wixii uu kiraystay watastaqiru way sugnaataa fi lijaarati alfaasidati ijaaradii faasidada ahaydee shuruuddeedii marka aynay dhammaystirayn ujratulmili baa sugnaata xaysu meeloo yastaqiru lmusamaa musami uu sugnaanayo fi saxiixati ta saxiixada ijaaradii saxiixada ahayd uu ku sugnaanayo tii kan ujratulmili baa sugnaanaysa oo wuxuu leeyahay maalan dee waxaa dhacaysay marka qaarkood dadkii waxbay kala ijaarteen waa ninkii wax ijaartay wuu iska maaratay wixisi wuu qaatay laakiin ijaaradii waxay soo baxday inay faasida tahay oo waxaa dhacaysa marka qaarkood shardi baa maqan ama rukni baa maqan baa soo bixi kartaa markay caynkaas soo kala tahay wixii musamaha ee lagu heshiiyey dee sugmi maayo mar had wixii lagu heshiiye sugmi maayo mar haddii ay baatil noqotay oo ijaaradayna sharci aanay waafaqsanayn ujratu mili waxa la yidhaahdo waa ninka waxaasoo kale waxaa intifaacsanay intaa ku jira ma saas maxaa qiimihiisu noqonayaa muxuu bixiyaa maxaa laga qaataa curfigaa loo egaya taasaa la siinaya aytaas ku hadlay faslun idaa qaala man banaa lii xaa'itan falahu dirhamun aw man radda lii aabiqii falahu kada fahaadii jacaalatun wax jacaala la yidhahdo waa ka hadlaya baadifadii waxbay soomaalidu tidhahdaan idaa wakhtiga qaala uu yidhaahdo manaxadka banaa lii ii dhisa xaa'idan xaa'id iyo maaragtay dayrkii beerta ii sameeya ama gidaar ii wada soo wareejiya falahu wuxuu leeyahay calaya korkayga dirhamun buu ku leeyahay korkayga dirham buu ku leeyahay aw amase qaala uu yidhahdo man axadka radda soo celiya lii aniga aabiqii addoonkii iga cararay ama tulidii iga carartay aan waayey qofka ii soo celiya falahu wuxuu leeyahay kadaa ay dirhamayn laba dirham buu leeyahay oo kale fa haadii tani jacaalatun baa la yidhahdaa baadifad weeye qofkii wixii xoolihii ga lumay ii keena qofkii waxaa ii sameeya waxaasaan siinaya oo wixii la siinaya buu sheegaya oo caddaynayaa marka caynkaa markuu dhawaaqo jacaala la yidhahdaado waa shay iska bannaan shariicada islaamka shuruuddeedana leh ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولا أدري الشريع واي وأنا زعيم معناه أنا كفيل بانوع ووحكى الله قادنا يديل كده رسولك صلوات الله والسلام عليه مركي نيوانك صحابة دعا مرتي دعوها ننكا nin bay soo martiyeenoo qoladay soo martiyeen baa ka seexatay waxba siin waayey markaasaa ninkii odaga u ahaay madaxdaabaa qaniyo bahal qac ku siiye qaniyaa lagu dhuftay adhowt isagoo sakaraada ayaa la war wuxuun dawa ma haysaan wax ma ku tufaysaan xoolaha bixisaan mooyee anagu shaqo kuma lihin halkaa la keeno xoolo intaa keena xoolo keena marka xoolihii la keen faatixadii intay ku akhriyeen kaannahu nashida min ciqaal awr dabar laga fur markuu iska boodiba rasuulku waatay ula yimaadeenoo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh khuduuha wadribuu lii macakum juclan ama maaragtay sahman annaga xoogaa igu dara qaybta noo qaybsha xoolaha marka waxa weeyaan taasoo kale way ka deliishay laga deliishay marka jacalayda shuruud bay leedahoo atraaftan markaa wax ku heshiinaysa ee ninka la diraya shaawulgelaya iyo ka waxba yaboahayba waa inuu yahay jaa'isu tasaruf dad tasarufkooda ay bannaayin weynu yahay waaye shaygan camalka uu leeyahay hallay doono waa inuu yahay maxaan ku dhaha shay mubaaxa waa inuu yahay shay xaarana haddii dee socon mayso ina allaha idaa xarama shay-an xarama tamanahu ilaahay hadduu shay xarimo inta ay noqonaysa shaqadani waa la iska fudusaa duuna jahaalati alciwadi ciwadka iyo beddelka jahaaladiisa seen taa lama dhaafo weeye oo haddii dee qofkii xaggee laga baayigoobaya awrkii carray ama geeli iga lumay afartii tuldooda lumay ninkii keena intaasu leeyahay talow intee camalkaasi noqonaya waa hawl ballaaran bay iska noqon kartaa markuu waxoogaa laba aqal weydaarto ama laba kaymood dhaafo buuba iska soo heli karaa waa rafaad shan bilood iyo laba bilood bay qaadan kartaa waa laga jaahiliyay intay noqoda shaqadaas waa majhuul baa laga yahay taas shaqada noocaasidu wax dhiba male oo waa la iska fudaysadaa mar hadduu ninku isagu inu hawlgalo u diyaari yahay dhib male laakiin waxaan la oggolayn waxa la bixinaya in la qariyo waxaa rabaa ninkan wuxuu ku hawlgalay inuu og yahay boqol doolar baan bixinaya laba boqoloo doolar baan bixinaya ninka waxaa ii keena iga maqan faman banaa qofka dhistay ile qofkii waxaa ii dhistay oo hadda marka horeba yidhi faman banaa qofka dhisa aw amase radda soo celiya ilayhi isaga alaabiqa addoonkii ka cararay u soo celiya walow jamaacatan walow raaddu ka soo celinayaa haba ahaado jamaacatanba ha ahaado yacni majmuuco waxa wax soo celiyeyba ha ahaadeen istaxaqa wuxuu mudanayaa aljucla ayuu mudanayaa baadifadii buu mudanaya macnaha waxa weeyaan dee wuxuu ballan qaaday ku yaboohay war wixii waxaa ii keenow neefkaa iga maqan soo celiyow waxaasaad leedahay markaasaa markaa dee waxa weeye laba nin baaba ku boodoy annagaa ku hawlgelayna labadii baaba soo helo wixii wada keenay dee way iska wada yeelanaya waman camila bilaa shardin waman axadka camila hawlgala bilaa shardin shardi la'aan qofkii hawlgala lam yastaxiqa shayan waxa mudan maayo ay qof kii isagu haddii heshiis aan gelin ee iska hawlgalo ordoo cararo hawlgala oo wixii markaa keena oo wixii isi yidhaahda oo yaad la heshiisay adeer mutadawci baa tae baaraka allah fiik baa markaa isaga ku filan khayr ba allah ku siiyo waa dadaasho oo si fiican baad wax ila qabatay ay falow dafaca hadduu dhiibo tawban maro lighasaalin ninkii wax maydhaya doobilihii doobigii hadduu maradii u dhiibo oo faqaala u dhahay iqsilhu maydh walam yusammi aanu magacaabin lahu ay lilghasaali kii wax maydhaya aanu magacaabin ujratan oo fakasalahu markaa isna uu maydho lam yastaxiqa shayan waxa mudan maayo doobigii buu maradii u keenay maradan ii maydh isna uu iska qaado waa maydhay waa heshiisa iyo intaasaan bixinaya toban lama gelin halkan wuxuu leeyahay waxba mudan maayo waxba la siin maayo waxaa weeyaan mutabarric tabarruc adii samaysa laakiin nawowi arrinta waa iska khilaafsan buu sheego kitabkiisa manhaajka wuxuu leeyahy qiil baa wuxuu leeyay in kaana macruufan lidalika alcamal falaa huwa ilaa faraac haddii ninkani uu yahay meel iska doobiloo lagu yaqaano shaqada inuu ka kasbado oo dharmayl uu yahay dee waxa weeye wuxuu mudanaya xaqiisuu leeyi ila waa lala yaqaan isla yaqaanaaye haddii kale maya saas baa markaad moodda inay xoog badan tahadoo waa saaxibu ulmuqni oo shaarixa manhaajkana wuxuu leeyahay wa calaa haadaa camalu nnaas dadka camalkoodu waa caynka inay dadka shaqo haya oo waxay soo baxaysa marka hawl kastaba kii timaa xiiraya dadka soo fadhiisto haddii aadan la heshiin ee markuu madaxa kuu xiraa taa dee baaraka allah fiik waxbadii gulamaad heshiine waa iska tegay aad ka dhaqaaqdo mashaqaa meesha ka dhalanaysa marka dee hawl kastaba caynkaasay noqonaysa oo laysu qabto oo qofku kuu shaqeeyo marka wuxuu leeyahay saaxiibulmuqni camalku inuu caynkaa yahay oo qofkii farsamo ka shaqeeya isagoo aan lala heshin wixii inta loo dhibo uu qabto saasaa dadku ku camal falaa bu yidhi hadda waqtigiisii ghazaali qudhigiisu wuxuu leey huwa aladhar kaasa adhara isudiin ibnu cabdisalaam inana huwa alasax kaasa asaxa marka mutaakhiriintii shaaficiyada o dhammi fatwadaas bay sheegayaan oo soo saareen oo ka hadleen waana arrinta runtii isaga dhow baynu odhan karraa maaragtay waxaa la yidhaha maaragtay maqaasidu shareeca shareecada maqaasideeda oo hadafka laga leeyay ninkani meesha wuxuu u furtay shaqu u furtay waxa weeye meesha bilaash uma furan bilaashna dadku uma shaqeeyo lacag buu qaataa waa curfigaasi waa shay markaa muctabar ah mar haddii ninku hawshaa u furtay waxba iyadan ka heshiine ujratulmitl unbuu leeyahay wixii uu ka qaata maradan oo kale macawis miyaad u dhiibtay surwaal baad u dhiibtay mashaar baad u dhiibtay maxaa laga qaata iyadoo kale ubaad bixinaysaa saasaa raajixa fain qaala hadduu yidhaahdo sharadta lii waxaad ii shartiday ciwadan ciwad iyo bedel inaad siiso ayuu markaa yidhi oo hadalkaas ayna dhex maray waayahay camalkaa inaad markaa dee wax igu siiso ayaad ii yaani shardi oo fa ankara uu inkiro oo ishtiraadka uu markaa diido falqawlu qowlku qowlulmunkiri kii wax inkiray qowlkiisi weeye waayahay oo jacaaladii dee waataynu nidhi haddii qofki iska soo shaqeeyo oo shardi la'aan uu ku hawlgalo waxba mudan maayo dood baa timi wuxu uhi war waxbaan isku ogeyn oo adig intaasaa ku siinaya iyo maya kumaan odhanee adaa iska hawlgalay anna waxay waxay qabto waan rabay wax markhaati oo kala furaana ma jiraan ninkii wax inkiray asalku waxa weeyaan waa cadamu shardi baa asal ah markaa ninkan munkirkaa xaggiisa la ictibaarinayaadoo isagaa la leeyahy waa inaadan wax shuruuda dhiganin dhaarkeen isagaa la dhaarinaya walikullin mid kastoo minhumaa labadooda ka midana waxaa u sugan faskhuhaa jacaalad inuu fasakho ayaa u sugan waayo waxaa weeye waa jaa'izu طarafayn caqdiga noocan oo kale ah laakiine in fasakha hadduu fasakho saaxibulcamali ninkii shaqada lahaa ee hawsha gelaya hadduu hawshii fasakho bacda shuruuci markuu gudagalay ayuu fasakhay ninkii shaqada lahaa oo xoolahan lahaa lazimahu ninkaa waxaa ku laazimaya qistuhu yacni qistulcamali camalka qaybkiisii min alciwadi mustaqiran xawliha mid ku sugan min alciwad ciwadka xaggiisa mid ka sugan uu yahay oo macnaha wuxuu yahay wuxuu leeyahay ninkii waxbay ku heshiiyeen maalan waxay ahayd ninkiiga keena tuliddaa waxaan siinaya ama labadaa tuldood ama giya xoolaha iga looay konton doolar baan bixinaya waxbuu yidhi waxaa arrintu dhacday markaa sidaa markuu yidhi oo ninkii hawlgalay ayaa waxa weeyaan uu yidhi mee ka noqday waxaweeyaan cidina hadda hawshaa la soco waan ka noqday ninkiina hawlgal badeyo hawshu waa gudagalay wixii markaa lagu yabo ee kontonka ahaa hawlgalkan uu galay baa wax laga siinaya ninka waa shaqeeye wixii markaa munaasibga ah oo curfiga marka laga leeya ninkaas intaasuu galay intaasoo tuloodbu soo maray maxaa la siin karaa aalu khibraha loo diriya intaas adhaga la siinaya gacanta loo gelina wa fii maa siwaa daalika intaa wixii ka soo hadhay laa shay waxba ma sugnaanin licaamili ninkai caamilka waxba ma sugnaanin oo maxay tahay faskiga wuxuu dhacayba intaan la hawlgelin iclaan buu bixiyey ma dhaqaaqi ninkii meeshii iclaanka lagu bixiyuu joogaa markaasuu ninkii shaqada lahaa uu yidhi war aniga waxba yaan lai doonin hadda arrintii ka noqday waxba ma leh ilimaba tegin hawl ma gelini waa qodob amase waxaa faskiga keenay oo arrintii ka noqday ninkii hawsha loo diray war ninkii waxaa keenay konton dollar buu leeyahay markuu afar shan magaalo soo maray bu war nimaan uu rafaaday oo waxaan la heli maayo tulid geelaa ii dirtay hawshii ka noqday بارك الله فيك مع السلامة دهب حمر دمك اللي ساكن الله وبالله توفيق رحمه الله تعالى baab wujuubi اlistinjaa'i biاlxajari aw ilmaa wuxuu baab yahay wujuubu listinjaa istinjada waajibnimadeeda bilxajari dhagax lagu istinjoodo aw ilmaa'i biyo lagu istinjaysto yacni waxaa weeyaan taa waajibnimadeeda oo labadaas mid ka mid ah in lagu tahaaro qaato lagu istinjoodo ayuu markaa baabkan ka hadlayaa xajarka wuu keeni doonaa baab wixii kale hareenayey shay kasta oo zuulinayo nijaasadii wixii daliilku soo reebay mooyaane oo nijaasadii zuulinaya waxa weeye isaguna booskii xajarka waa iman karaa وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة وحيلها هاي رسول كحول صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهب أدو تقى أحدكم متكين إلى الغائط كرتقى أدو قبطه فليستطيب يعني هطهار قاطه وهي سجيسته بثلاثة أحجار صدح دقاح ha ku tahaaro qaato oo ha isku hagaajiyo fa innaha axjaartaasi tujzi way ka gudaysaa canhu ay cani ilmaa'i bay ka gudaysaa ama cani listinjaa wuxuu leeyahay marka istitaaba falyastatib abwaabtan had iyo gooraale waxaad ku arkaysaa alistitaaba waalistinjaa waalistijmaar waxaasoo dhan meel bay u wada socdaan saa darteed ba ama qadaa'i ilxaaja oo had iyo goor fuqahadu markay abwaabta dhiganayaan axaadiistaasunbay ka qaadanayaan canaawiinta oo baabulistitaaba ayay markay qadaa'ulxaajaha ka hadlayaan iyo wixii baabulistinjaa ku saabsan ay u baabaystaan sida maaragtay fii saxiix muslim maaragtay ragga u baabaystay baab abwaabtiisa tartiibiyey saasay qoreen marka qaarkood qadaa'ulxaaja baad arkaysaa way iska badan tahay marka istitaaba iyo istinjaa iyo istijmaar waxaan loo jeedaa in la zuuliyo wixii qofka ka imanayey marka istitaaba iyo istinjaa labadaas marna biyaha waa loo isticmaalaa marna dhagaxa waa loo isticmaalaa labadaas laakiin istijmaar haddii la yidhaahdo iyadu waa dhagaxaysi dhagaxun baa la isticmaalayaa taas baa loo jeedaa marka falyastati macnaheedu waxa weeyaan yani isku ha istinjaysto oo dhagaxan ha ku istinjaysto iyadoo biyihii la isticmaalayana wayna iman doontaa waa ku hagaajiye maxaanku dhahdaa xubinkiisa dhagxanta ha ku daahiriyo rawaahu axmedu ayaa xadiidka wariyey waannasa'i wa abu daawuud wadaara qutniy wa qaala isnaaduhu saxiixun xasanun ayuu yihi markaa daara qutni xadiidka waana saa u sheegay xadiidkan waa xadiid a'immada qaarkoodna xasan bay ka dhigeen qaarkoodna saxiix bay ka yeeleen oo sheikhu albani oo kale kitaabkiisan ee fii saxiix abi daawuud wuxuu ku keenayaa raqamka afartanaad xadiidun xasanun buu leeyahay marka xadiidka waxyaabaha laga qaadanaya waxaa weeyaan in saddex dhagax lagu isjoon karo inay tahay waxyaabaha uu kutusinaya xadiidku ee mashruuca ah oo la iskaga kaaftoomayo biyay waxbaan loo baanayn wuxuu kaloo daliil u yahay ciddii tidhi dhagxantu inay ku filan tahay oo aan biyo loo baanayn oo istijmaarka waa kaafi waana sida dee shaaficiyada iyo xanafiyada aimo badan ay qabaan waana sidaas saxiixa ah wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wasalama mara biqabrayni cabdillahi bni cabbaas wuxuu leeyahay allah ka raali noqdee ana anabiya sala allahu alayh wasalama rasuulku mara wuxuu maray biqabrayni laba xabaalood buu soo maray faqaala wuxuu ihi innahumaa labadaasi yucadabaani waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani loo cadaabi maayo fii kabiirin yani wax weyn loo cadaabi maayo oo markaa fii wax weyn loo cadaabi maayo waa macnaha dee se iyagu aqiidaysteen caqiidaysnaayeen inaanay arrintani waxa weeyaan aanay dembi weyn ahayn laakiin ilaahay agtiisa waa wax ku weyn amase waxa weeyaan kabiir wax weyn ma aha xagga ixtiraazka iyo iska ilaalinta wax mashaqaa iyo dhibi ka soo gaari mayso oo ninkii waxaan samaynaya wuu iska ilaalin karayey waa sida markaa ay baqawi iyo ibnu daqiiq alciidi ay raajix yeerayeen iyo jamaaca aimada ka mid in waayahay ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ah laa yastatiru midaan iska asturin min bawlihi kaadidiisa midaan iska asturin buu ahaa oo riwaayaadku way kala duwan yastanzihu yastatiru yastabri'u meel bay wada socdaan oo macnaha waxaa weeye kaadidaanu iska ilaalin jirin oo iska dhowri jirin oo kaana laa yatawaqa riwaayaad kalea tilmaamaysa wa ama alaakharu ka kalena fa kaana wuxuu a yamshi mid socda biاnamiimati namiimada iyo isku dirka mid la socda ayuha rawaahu اljamaacatu wa fii riwaayatin waxaa ku sugan lilbukhaariyi waاnnasa'i wamaa yucadabaani laguma cadaabayn fii kabiirin uma qaala balaa mee waa kabiir waa shay weyn kaana axaduhumaa wadakara alxadiid marka waxaa weya xadiidkan qaarkood waxay ku macneeyeen laa yastatiru min bawlihi yani cawradaanu asturi jirin ayaa la yidhi laakiin waxaa weeye qowlkaasi waa daciif xadiidkan waxyaabaha marka laga qaadanayo waxaa weeye horta marka hore inay kaadidu ay tahay waxyaabaha cadaabulqabriga keena inay ay ka mid tahay bay uu tilmaamaya weliba tan oo keliya ma ahee xadiidkan oo keliya maahe axaadiid kale oo shaarixda kuu keenayo ayaa tusinaysa kaadidu inay tahay waxyaabaha cadaabulqabriga keena akharu cadaabi alqabri min albawli waa xadiis saxiixa cadaabulqabriga waxaa u badan kaadida oo kaadidaa keenta qofku haddaanu kaadida iska ilaalin ka dahaaro qaadan waxaa ka mida tanazahuu min albawl fa ina caamata cadaaba alqabri minhu iska ilaaliya kaadida waayo cadaabalqabriga intiisa badani waxaa weeye xaggaa kaadiday ka timaada waana xadiidkaasina waa inoo imanaya waxyaabaha xadidka laga qaadanaya waxaa ka mida in lagu ay xadiidku radinayo qolyihii camimay kaadi oo dhan oo yidhi kaadi oo dhammi ama shayga xayawaanka ma'kuulu laxmi hilibkiisa la cunay ha ahaado ama mid bani aadama aadan kayrkoodba ha ahaadee inay kaadi oo dhammi nijaaso tahay raggii deliishaday waataynu horena usoo taabannaye waxaa weeye xadiidkani waa radinaya oo laa yastatiru min bawlihi yaa la yidhi taas waxay tusinaysaa marka arrintu inay ku gaar tahay maxay kaadidiisa inay ku gaar tahay waxyaabaha kale xadiidku tusinaya waxa weeye dee nijaasadu kaayada bani aadamku inay tahay nijaaso waajibna ay tahay in laga dheerado waana ijmaac arrintaas waxaa laga qaadanayaa namiimada iyo isku dirka dembi weyn oo jaraa'ima inuu yahay oo cadaabta lagu gelayo oo min acdami asbaabi cadaabi alqabri inay namiimadu ka mid tahayna xadiidka waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ihbaatu cadaabi alqabri cadaabualqabrigu shay sugan inuu yahay ayaa laga qaadanaya sharax uu ka hadlay oo kale labada nin maxay ahaayeen ma muslim bay ahaayeen ma gaalay ahaayeen hadalku iska badan yahay niba meel buu ku dhuftay xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy min majmuuci turuqi xadiisi ilbaab haddii lasoo ururiyo inay lama muslin ahaayeen ayaa markaa meesha laga qaadanaya wey wa can anas radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam qaala tanazahuu min albawli faina caamata cadaaba alqabri minhu anas ibn maalik wuxuu leeyahay radi allahu canhu allah ka raali noqdee isagoo rasuulka xadiidka ka warinaya rasuulku wuxuu yihi tanazahuu yacni ka dheeraada oo iska ilaaliya min albawli kaadida fa ina caammata cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa intiisa badani minhu ay min albawli ayay ka mid ahaatay min cadami tanazuhi albawl inaan qofku kaadida iska ilaalin oo waxyaabaha ay ka imanayso cadaabuulqabri rawaahu daara qutniyu ayaa xadiidka wariyey waana xadiid صaxiixa oo ibnu kasiir kitaabkiisa irshaad اlfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih xadiidka markuu keenay oo daaru qudni biisnaadin xasan uu ku wariyey isaguna saasuu sugay sheikhu albani kitaabkiisii irwaa اlkhaliilka la odhanayey raqamka laba boqol iyo siddeetan xadiidka ah ayuu ku keenay waa xadiidka inkastoo sanadka jacfar araazi can qataada uu ku jiro oo jacfar araazi low daciif yahay lisuu xifdihi haddana duruq kale iyo shawaahid kale ayaa jiro axmed ibnu salama iyo can humaama ibn anas can anas iyo ariiqaas buu ku yimi oo markaa dee ariiqyo kale isxoojinaya xadiidku markaa derajadiisu darajadu sax ayay gaadhaysa waayo xaafid bin xajar qudhiisu yani lafdiga xadiidka abu hurayra akharu cadaabi alqabri min albawl markuu keenay waa saxiixu lisnaad waa ka yidhi marka xadiidkan wuxuu tusinayaa waxaa weeye inay waajib tahay in kaadida layska ilaaliyo oo laga dheeraado aad la yska ilaaliyo iyadan lagu qaydaynin wakti qofku salaadii uu isu diyaarinayo salaaddii tukanayo walidaalika waxay isku hayaan ma waajibba in mar kastaba aad kaadidii aanad iska ilaalisid mise waxaa un muhima hadday marada kaaga yardhaan waxa dhiba male marka hadduu salaada aadan weli joogin waqti salaadada aadan ahayn hadhowto maad ka daahirin kartaa waad iska yar wadan kartaa khilaaf baa ku jira sida raajixa waxa weeyaan in kaadida mar kastaba la yska nadiifinayo laakiin imaam maalik wuxuu leeyahay waktiga aan salaada ahayn waxba farad ma aha waayo marka wuxuu leeyahy qoladana xadiidkan wuxuu kaga jawaabayaa nimankan waxaa loo cadaabay niman kaadu iska socoto aan tukan jirin oo maaragtay ama ahaaro ayagoo aan daahirnay bay tukan jirin saas la aaday waayahay laakiin sida raajix waxaa weeye taqyiidka hadalkaas inaanu hadal laga xoog badan yahay oo dee ilaahay baa wuxuu amrayaa in dharkii laga nadiifiyo nijaasada wafiyaabaka fataahir midda kale axaadiisan ku tusinaysa in qofku uu marka uu xaajo gudanayo oo qadaa'ul xaajaha inuu istitaaba iyo istijmaar iyo isnadiifiyo axaadiistaas oo dhan baa waxay u daliil tahay nijaasada inaan la isu daynaynin ee markiiba in la zuuliyaa ay waajib noqonayso saasaanad mooddaa marka in ay raajix tahay masaladaas baabu الnahyi can اlاstijmaari biduuni الثalaaثaةi اlaxjaari wuxuu baab yahay nahyiga la yska reebay can اlاstijmaar yani dhagax lagu isinjaysto nahinta la yska reebay biduuni halaaثati saddex wax ka yar saddexdii alxjaari dhagxan tahay saddex wax ka yar inaanay bannaanayn in lagu طahaaro qaato oo lagu isinjaysto taa baabkeedii weeyaan wa can cabdiraxmaan bni yaziid ibni qays annakhaci abubakr alkuufi qaala qiila lisalmaan wa salmaan alfarisi salmaan alkhayr baa la odhan jiray tarjamadiisu way dheeraed waa ninkii maaragtay baaxisulxaq ay u bixiyeen xaqasu u raadinay ilaa markii dambe ku soo dhacay maxaanku hay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh diintii bartay oo meeshaa ka yihi maratay faris wuxuu odhan jiray bal anaa markii la abtirso anaa salmaanu ibnu lislaami ayaana buuhi salmaankiina islaam baan ahay ase ilaahayn ablislaamu laa aban lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiim markay reer beni fulaan ku faananay waxaa anuu islaamku maanu ku abtirsanaya buuhi waayay qiila lisalmaan waxaa loo yidhi callamakum oo cidda tiri maxay tahay kuwa gaala ah baa yidhi oo markaa istihzaa iyo jees jees iyo ciyaaray ka tahay baa hadalkaa ku yidhi callamakum uu idin baray nebiyukum nebigiinnu kulla shayin shay dhammaantii buu idin baray xataa alkhuraa'ata xataa maxaanku dhahay kortagga iyo markuu qofku saxaaradaas u gudanayo waa laydiin sheegay oo kharia khar'an wa kharaa'atan wa khur'an wa khur'atan intaba waa lagu dabdiyey oo khiraa'a iyo khuraa'a in la akhriyo intuba waa saxiix macnaha waxa weeyaan hataa maaragtay kayfiyadaad u xaajo gudanaysaan oo isaga daahirinaysaan waa laydin baray faqaala salmaanu ajal haa buu yidhi waana la baray wax kastoo diinteedaan uga baahannahay oo wax yar iyo wax weynba waana la baray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa diinta shumuulkeeda inay diin shaamila tahay oo wax walba ka hadashay macnaha rasuulku wax kasta waa noo faa'idiye waa noo sheegay markaasuu faafayey nahaana an nastaqbila alqiblata wuxuu naga reebay rasuulku an nastaqbila alqiblata qiblada inaan qaabilno biqaa'itin aw bawlin saxaro iyo kaad inaan la qaabilno ayuu ayaana laka reebay waaye aw an nastanjiya inaan ku istinjaysanno bilyamiini gacanta midig inaan ku tahaaro qaadanno ayaana laka reebay istanjaa ay masaxa mawdica najwi najwiga sidiisaba waxaa la yahada waa waxaan qofka ka soo baxaya ayaa najwi la yidhahdaa marka wuxuu masaxayaa qofka oo nadiifinaya istanjaa bimacnaa qataca anajaasata ama masaxa mawdica anajwi meeshii najwigu wax ka yimaadeen ee qurunkiiu markaa meeshii ka nadiifiyey marka inaanu midigta ku nadi wax ku dahaaro qaadanno oo ku isjaysanno waana loo diiday aw amase an yastanjiya axadunaa midka ayaynu ku istinjoodo biaqala min halaaثati axjaarin saddex dhagax wax ka yar taana waana loo diiday aw an nastanjiya inaan ku isjaysanno birajiicin saaro aw amase bicadmin laf intaaba waa naloo diiday rawaahu muslimu wa abu daawuud watirmidi masaa'ilka dhowra ku hadlaya markaa qaar waynu soo marray oo dee istibaalu qiblihi iyo arrintaa wataynu ka soo hadallay istinjaab bilyamiin qudhooda waa soo taabannay shaarixuna wuu yar qabanayaa oo imaamu nawowi wuxuu soo naqlinayaa in lagu ijmaacsan yahay arrintaas nimani tahay marka jamaahiirtu waxay leeyihin nahyigaasi waa litanziih iyo adab taxriim ma aha wuxuu leeyahy laakiin daahiriyada rag ka mid a ayaa ku sheegay xaaraam iyo jamaaco shaaficiyada ka mid a waana sida hadda uu shawkaani uu raajix yeerayo isaga ikhtiyaaraadkiisa waxaa ka mid a inay tahay taxari yaxrumu listinjaau bilyamiin in midigta lagu isja qaato waa xaaraan waana isla marka daahirka xadiidka uu keenayo waaye marka arrintaa waxaa la baraarujinayaa buu leeyahay markaan imaamu nawowi uu hadalka ka soo guurshay in had iyo gooraale gacantan midig yacni ay tahay waxyaabaha wanaagsan in loo isticmaalayo waxyaabaha wanaagsan in loo isticmaalayo bidixdana waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha marka aan fiicnayn labada gacmood markaa caynkaasay kala yihin sidaas darteed isagoo khulaasaynaya masaladaas oo inaanay bannaanayn in midigta lagu isjoodo ayaa wuxuu leeyahy qabashada dakarka midigta lagu qabto markuu qofku xaajo gudanayo waa la nahiyey in lagu tahaaro qaato oo midigtii la isticmaalana iyana waa la nahiyo axaadiistaas saxiixa ah marka labadaa xaaladoodaba isticmaalkeedu gacanta midig ma bannaana inay daruura uun keento oo qofun ama gacantii bidixla ama dee gacantani xanuunayso ama si kale markaa u maaro waayey dee daruuradu la axkaam gaara ayay leedahay waxaa kaloo xadiidka ku sugan saddex dhagax wax ka yar ma lagu tahaaro qaadan karaa mise waa mada waxaa weeye masaladaasna wuxuu isagu raajix yeelayaa waana sida maaragtay shaaficiyadii ay qabaanbe in wax saddex dhagax ka yar aanay bannaanayn in lagu tahaaro qaato oo mar haddii dee lagu kaaftoomayo axjaartii saddex dhagax waxaa weeye ka yar ma bannaana a'immada qaar baa waxay dhagax dhagax weyn oo saddex daraf leh haddii la helo qudhiisa meesha waxaa laga rabaa un inqaa iyo nadaafa in la helo uun adraaftaa saddexda koona ayna saddexdii dhagax weyn maqaamkeedii way istaagaysaa laakiin waxaad mooddaa dee daahirka xadiidku waa la nahyi baa ku yimi buu idhi biaqala min alaaati axjaarin saddex dhagax wax ka yar dhagax saddex geestalana dee maaha saddex dhagax maaha marka isa qudhiisu sheekhu arrintaa qudheeda wuxuu leeyahay inaanay bannaanayn wax saddex dhagax ka yar in lagu isjeyso waa masaa'ilka uu markaa dee ikhtiyaaraadkiisa ka mid tahay waxyaabaay ka hadleen oo ay isku khilaafsan yihin waxaa ka mid ah marka laistijmaarayo ma dhagaxa unbaa mutacayin ah waa sida daahiriyadu ay martay mise waxa weeyaan wax kasta oo booskii kici tegi kara dhagaxa oo waxay dhahaan kullu jaamidin daahirin muziilin lilcayni laysa lahu xurmatun yujzu listijmaaru bih waxaa weeye shay kasta oo engegan oo daahir ah oo shaygan cayntiisa zuulinaya waxa weeye way bannaan tahay in lagu istishaysto oo istijmaar loola yimaado way bannaan tahay waana qowlka jumhuur ahlucilmi ay qabaan dhagaxu mutacayin maa isagoo keligii waajib ma aha sida maaragtay ay dee jumhuur ahlucilmi ay qabaan qoladan daahiriyada waxay leeyihin dhagaxunba meesha la rabaa bale dhagaxi iyo qori iyo baabu inoo keeni doonaa oo imaamu nawowi markuu qolyaha radinaya wuxuu leeyahay waxaa marka ilaahay qur-aankiisa ku leeyay walaa taqtulu awlaadakum min imlaaqin carruurtiinna hallaynoo gaajo ha ku laynina maaha mafhuumkiinu iyo gaajo in lagu laayo unbaa la diidan yahay wixii kale in lagu laayo way iska bannaantay maaha halkaa un arrintu maaha waaye midda kale waxaa ku tusinaysaa inaan dhagaxu mutacayin ahayn rasuulku markuu reebay laftii iyo saaladii wixii noocaas ahaa waxaa markaa meesha laga qaadanayaa wixii intaa ka soo hadhay ee noocaa la taabtay waxaan ahayni inay bannaan yihin baa laga qaadanaya taasaa meesha ku jirta waaye waxaa kaloo xadiidka baraarujin ah nahyigan maaragtay inaanay bannaanayn wixii nijaasaa wax nijaasaa in la isticmaalo oo lagu istijaystaa inaanay bannaanayna xadiidka waxyaabaa laga qaadanaya وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا رواه أحمد وهي حديث صحيح في صحيح الجامع رقم كصدح بغل كوبي لباطن أي حديث كان كيمي وهي جابر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسولك يري إذا وقتك استجمر أحدكم متكينو دقح كويس جيسانيو فليستجمر يعني دقح هاي استعماله ثلاثا أكو استجمار ثلاثة صدح صدح دقح أو استجمر بمعنى استعمل الجمار جمار كونوا عويان الحجار الصغار بهذا عن تيرير لكن أنت على لوجه رجعوا معقولة أي لوجه ده ورمي الجمار وتدي لقاضي رجعوا ويان استعمال كان دقح قف استعمال أيو إنه صدح كدقته أي مركا دي هدي رسولك وحديثك وتسنيا إن صدح لا دقح إن يتعيد لازم إلى ماش أمر بأيهم فليستجمر والأمر يقتضي الوجوب إن قرينا له لما ويانه أمر كأسر وحاوة واجب ما يأسر حديث كان واصحابه يقول لي إسحاق الحويني كتابه بدل الإحسان تkhriijaadkiisa waxa weeye qudhiis wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من أحدك استجمر استجماره لك أحمر كو استجيست فليو فليوترها وتريستو وصدح كدغو من فعل قفك السماية ووترقا صدح لك استعماله فقد أحسن qofkaas wanaag ayuu sameeyey waman laa qofka aan saa yeelno witrigaa la imanna oo aan tiradaa keenina falaa xaraja wa xaraji korkiisa ma saara xadiidkan waan soo yar marray mar hore oo waa daciif xadiidkani fii daciifi abi daawuud raqamka shan iyo soddon wa fii daciifi aljaamic alsagiir shan kun afar boqol iyo sideed iyo lixdan bayhaqi qudhiis waa daciifiye xadiidka shaarixa naftiisa wuu qabanayaa madaarkiisa waxaa ku jira abi saciid alxubraani alximsi waa la isku khilaafsan yahy ma saxaabi baa miya saxaabi ma aha waxa weeyaan khilaaf baa ku jira abu daawud isagu matniga kitaabkiisa wuxuu keenaya inuu saxaabi yahay buu jasminaya haddii saxaabinimadiisa la qabto raawiga ka warinaya qudhiis majhuul ah xusayn alxibraani waa xusayn alximyari oo xibraanigaasi waa waa baطni min alximyar reerkaa ximyar la yidhaahdo shilib ka mida weeyaan xuseyn bn cabdiraxmaan dahabi wuxuu leeyay laa yucraf nin la yaqaana maaha ninkaasi marka inkasta uu tawsiiqinayo ibn xibbaan sida sharxaba ku qoran oo kitaabkiisa iqaadka ugu keenay laakiin waxaa lagu yaqaanaa ibn xibbaan mashhuurun fii tawsiiqi majaahiil majaahiilsha had iyo goor inuu tawsiiqiyo arrintaa mashhuur buu ku yahay marka xadiidka ayma badan waxay leeyihin waa daciif waxaa kale oo meesha ku jirto oo xagga matniga qudhiisa markaad eegto wuxuu gelinayaa takhyiir maxaan ku dhahdaa dhagixii dee maaragtay lasoo sheegay oo witri in saddex wax ka yar aan lala imanin waxaad moodaa qofkii dee witrigii iskaba dhaafo oo wax ka yar ka waxeeyo waman facala faqad axsan waman laa falaa xooga halkaana waxaad moodaa inuu khiyaar uu gelinaayo